cutubyo ka tirsan ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegay amniga degmada luuq ee gobolka gado arrintan ayaa timid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa itoobiya ay gudaha u galeen degmooyinka luuq doolow iyo beled xaabo halkaasna ay ka kaxaysteen guddoomiyaashii degmooyinka waxaana la sheegay inay horay ugu amar qaadan jireen maamulka axmed maxamed islaam madoobe balse arrintaas isbeddel hadda uu ku yimid ayna si toos u hoostegi doonaan sida la sheegay dowladda federaalk soomaaliya ciidamada ammaanka ayaa gaafmeeraya xaafadaha degmada luuq ee gobolka gado kuwaas oo xaqiijinaya amniga degmada waxaana la sheegay inay samaysteen bara koontarool oo ku hubinayaan dadka shacabka ee degan xaafado ka mid ah degmada luuq ee gobolka gado